xilliga istidcaafka fiqhigiisu waa ka duwan yahay xilligaad xooga badan tahay xilligaad tabar leedahay ee markaad taagta daran tahayna isku axkaam maaha walidaalika hore waxaan kusoo furfuroon idiin idhi qawaacid اlmasaalixi wاlmafaasidi qawaacid اlistiطaacati wاlimkaani baa fiqhu istidcaafka iyo zamanku istidcaafka qawaaciddaasaa xukunta iyo qawaacid اrukas laakiin qawaacid shidati wاlcaziima zamankeeda maaha goorta zamankeeda iyo munaasabadeeda la gaaro lama ogola rukas iyo in lagu camalfala lama ogola sida musaafirka isagoo negi aan salaad gaabin loogu ogolayn laakiin markuu safra loogu ogol yahay xaaladba ummaddu waxbay maraysaa had saa darteed ummaddu way u baahan tahay inta xilal ay qabato makri iyo dhib badan oo ku socda inay iska celiso masaalix iyo xuquuq badan oo ka maqanna ay doonato wayna samayn jirtay nusuusta qur-aankana waa aragteen markaan qisada bani cubayd ee labaad qudaada iyo tataarka ka baxana dalaa-il kale oo taariikho waxaan ka hadli doonaa xataa madaxweyne in laga noqon karo iyagoo gaalo ah iyadoo gaalo tahay oodan diin dabaqi karin hadday danta maslaxada muslimiinta gasho in madaxda jagada u sarraysa la qaban karo baan dalaa-il sharci oo haabita keeni doonaa oo dhacay xilligii nabiga sala allahu alayh ali wasalam ilahi waxaan ka barya subxaana wa tacala xaqa inuu nagu sugo wixii khayrana na waafajiyo ummaddana cizi gaarsiiyo dulliga iyo hawaankana ilaahay ka saaro ilahina subxana wa tacaala ummaddan hogaankeeda ugu dhiibo in khayrkeeda iyo wanaageeda diin iyo adduunba ka talinaysa اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واقم الصلاة